kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij idiin soo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiinsoo gudbiyaa warbixinno bulsho ee arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba magacaygu waa cabdiqaadir jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan kusoo qaadan doonno ayaa waxaa ka mid ah kumanaan qoys oo beeraley ah oo ku hanti beelay fatahaadii ka dhacday degmada baardheere ee gobolka gedo barashada afka mayga oo ka bilaabatay iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala magaalada baydhabo iyo guryihii ku yaalay magaalada beledweyne oo ku burburay fatahaadaha iyadoona shacabka ay ka dalbadeen maamulka hirshabeelle inay dib ugu dhisaan dhegaystayaal haddii aan ku bilaabo kumanaan qoys oo beeraley ah ayaa ku hanti beelay fatahaadihii ka dhacday degmada baardheere ee gobolka gadob qoysaskan ayaa hadda qaarkood degmada bannaanjoog ka ah kadib markii saameyn ay ku yeesheen fatahaadihii iyo daadadkii roobka waxaana hadda la sheegay in dhibaato culus ay ka haysato waxyaabihii ay ku maareen lahaayeen noloshooda taasoo keentay inay dalab u diraan madaxda sare ee dowlad goboleedka maamulka jubbaland iyo maamulka gobolka gado wariyaha sooma ee gobolka gado axmed cumar saalixi ayaa warbixintan kasoo diray degmada baardheere in ka badan ilaa shan iyo toban kun oo qoys oo noloshoodu ay ku tiirsaneed wax soo saarka beeraha ku baxa waraabka ayaa xilligani waxay wajahayaan duruufo adag oo xagga nolosha kadib markii wax soo saarkii ay ku tiirsaneen noloshoodu ay ku baaba'een fatahaddii webiga jubba uu sameeyey dabayaaqadii bishii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay qaar ka mid a guddiyada gurmadka fatahaadaha horumarinta beeralayda iyo waxgaradka deegaanka oo ka hadlayay dhibaatada ay qabaan beeralayda iyo gurmad la-aanta ayaa waxay ugu baaqeen cid kasta oo caawin karta beeralayda baardheer inay la soo gaaraan gurmad deg deg a sida dowladda federaalk ee soomaaliya maamul goboleedka jubbaland hay-adaha sanfalka iyo qurbajoogta soomaaliyeed inta waxaan rabnaa inaan ka hadalno dhibaatada gaartay gobolka geda gaar ahaan beerihii gobolka gedo doolow ka soo bilow ilaa jubbooyinka meesha u dambaysa dhibaatadii gaartay oo abaaxaddeeda ay tahay wax aan la qiyaas gelin gaar ahaan degmada baardheer oo aan joogno beerihii ku yeelay oo ah ugu yaraan taqriiban beere saddex kun ah wax beer oo badbaaday oo dalag u badbaaday habayi yaraatee ma leh
waxaan ku sawarnahay beeraha ku yaallo degmada baardheere oo maanta ay gogol noogu fadiyeen guddiga beeraleyda degmada baardheere gogoshaasi ujeedkeedu uu ahaa inaannu soo aragno beeraha degmada baardheere saamayntii fatahaadii ballaarayd ee liina ay gaarsiisay halkan marka insha allahu tacaalaa waxaan ku xaqiijinay beeraleyda baardheere taqriiban saddex kun oo beerood yaa ku taallay xaqiijinay beerihii in maaragtay fatahaadii aad ay u naafaysay oo dhammaan dalagii ku yaalay meesha maaragtay oo beeraleydu ay tabcadeen ay meesha ka baxeen markii biyuhu ayna qaadeen nalooma imaanin kolkii biyuhu bugceen baa waxaa naloo keena dooman markii aan baktidayna oo biyaha aan lahaydna nalooma imaanin erihii baan dhex marnay intii aan gaari karno hal beer ahoo dhaqan kuma jirto waxaan rabnaa inaan garnaqsanno codsannana waxaan u garnaqsanaynana meesha hadda aan taaganahay waa beerta waad aragtaan waa beer gudaheed lama waraabin karo meelna waxay noqotay god meelna waxay noqotay buur beerihiin waxa weeyaan boqolkiiba sagaashan sidaasay noqdeen
ibraahim sheekh xuseen oo ah guddoomiyaha guddiga beeralayda degmada baardheere oo ka hadlayay dhibaatada ay qabaan beeralayda deegaanka ayaa sheegay khasaaraha sanadkan ku dhaca beeralayda inuu ahaa kii ugu sarreeyey ismarkaana lagu qiimeeyey lacag ka badinaa saddex milyan oo dollar wuxuuna tilmaamay haddii aan la dabaqaban beeralayda in xaaladda ay kasii dari doonto mana muuqato ayuu yidhi soo kabasho deg deg ah haddii beeralaydu ayaan helin gurmad caalami ah buundo afar meelahaasaa ayay ahaayeen aduu tan doolow hadda dhib lagama sheegin tan luuq iyo buurdhuuba iyo baar dheerabaa dhaaray laba buundo waa go-een tan kalena maaragtay dhaamij xoog badan baa gaaray biyaha saas marka wax u galay waad garanaysaan dhibka ay beeraha u geysteen meeshaan haddaan taagannahay geedkaa naga sarreeyo geedtimiraadkaa laamihiisa inay qallalan yihiin waad aragtaan meeshaan ku taagannahayna waa buur weeye oo beerihii saanay wada noqdeen xoogaa tira koob yar ku sameeyo beeraha dhaamijka gaaray waxay ahaayeen oo beerood way ka badan yihiin runtii waana baar dheere iyo nawaaxigeeda beerahaas in ka badan baa irmaanayd oo dalagyada anwaacdooda kala duwan uu ku yaalay horta hal dalaga ma harin geedaha waaweyn oo geed camboodka iyo liinta qaybo yaryar oo ka mid ah yaa xoogaa baarka ka qoyan ayagana waa un dib inay usoo ciftaan ma ogiya hadda wax badan lagama rajaynayo laba kun iyo siddeed boqol oo motoor intaba wax duugmay iyo waxay biyuhu qaadeen bay noqdeen waxaa jiray labiyo toban soolar oo ayagana qaarkood uu sideed iyo toban kun oo doolar ku fadhiyey oo ayaguna biyaha la tageen oo qaar ka mid ah gurmadka fatahaadaha guddiga horumarinta iyo beeraleyda iyo weliba waxgaradka deegaanka oo ka hadlaya dhibaatada ay qabaan beeraleyda iyo gurmad la-aanta ayaa waxay ugu baaqeen cid kasta oo caawin karta beeraleyda baadheere inay la soo gaaraan gurmad deg deg ah sida dowladda federaalk ee soomaaliya maamul goboleedka jubbaland hay-adaha samfalka iyo qurbijoogta soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka waxaan rabnaa inaan ka hadalno dhibaatada gaartay axmed cumar saalixi barnaamijka wadaagga sooma baardheere mahadsanid axmed barashada afka mayga ayaa ka bilaabatay iskuullada iyo jaamacadaha magaalada baydhabo xilli dhowaan markaasi laga daafuray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay dad badan ayaa hadda bilaabay inay bartaan qorista afka mayga oo markii hore ay ku hadli jireen waxaana hadda laga hirgeliyey in lagu dhigo jaamacadaha iyo weliba iskuullada caadiga ah ee ku yaala magaalada baydhabo ee gaarka loo leeyahay iyo weliba kuwa maamulka koonfur galbeeda siciid maxamed nuur ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baydhabo nac tusaale ahaan mayb waa wayba galay xaraf isugu bilaawdo mujar erey isugu bilaawdo mujar laakiin erey badan dhagale tusaale ahaan san san bun min bogollaal arday iyo simaalinle ah way baanseedayana goobooyinka walbarashada ee laka dhikow farta afmayga oo markii hore lonkula jirna magaalada baydhaba camil university waybaya ku midata jaamacadooyinka deegaanka dimaawalba wayba ku baxay hal xisa oo ardada laka barow qorowka farta afmayga oo dhammaantiyo si joogteen haadaro xiisada ustaad ismaaciil ibdo kuusow waa maalanka ardaydu muddo sanada eh iyo ka dhex jira qorowka farta afka mayga isagoo ardada inta badan ka baraarujiyow in afsho hab qoraalshay baradag
nac tusaale ahaan mayb waa wayba galay xaraf isugu bilaawdo mujar erey isugu bilaawdo mujar laakiin erey badan dhagale tusaale ahaan san san bun min meeloogaasa gale xarafka dhawaagshayna suuradale way baxbaxay markii aad su-aal kuwaalo tusaale ahaan aad erta san meedhihaada jirtay su-aal kuwaal sanga sanga yanagadaas nyac nyac nyac aada yeen warkase nyaanya nyawey iwalnimid eh nyuunya gabrogaan hata waler eh harafka higo yaweybaeya wa ha ya u iyo i i yaleere harafku inama e enama e unama e i yaleere ardada jaamacadda yaana iska jira wiilal iyo gabdho oo sacad sacadan galow heesada ijmaa walba ku bahasa jaamacaddan shukri waybaya ku midataa ardada jaamacadda camil university wayba isbuuyo iyo haadir haytee xiisadda fartamayga laka bardow soma iyo wayba in sheegtay in xiisaddan maamulka jaamacaddu wakhti geliyeen si ardayda lambara afsho qoraal ahaan shukri wayba ertay wayba eedanka faraxsanaa in jaamacaddaana laha kordhiya bardowka afmayga oo qoraal ahaane maadaama badankaana weli aan barana qorowka afmayga maadayo baleeray shukriyoonis abshir oo kumidta ardayda dhikadaasa jaamacadda kamil international university jaamacadaan dila kordhi oo dhigaalo afka ayow eedeedaan ka faraxne teeda kala kow afkaano abkaadalaani maa hatan hoo boqorooje iyo akhriyooshii kal waa banabare eedeedaan kasii faraxne maa awalba markii kowla furaay walnindhikaay hatanoo dowladda isbunaysidi walnaysiyaadileymaa buug dowladda saartay leymay leeraayndhikowlabilaa hooba in sheegada maclan dadaal badan yaa eeda eedan kasow maclinkan bugaag badan maaya saaray nindhikow intii sanadkun laga jar dhamaayan aba hoykaya bugaagta oo farmaay rasmi ah hatalaa saare buugasee daraad laha bandhaki eh iskuulaad qaar lakadhigo waragaay qaarna way inbaaqa laha iyo nanti ardada buugasay baran farmaay rasmigee baran sida iyo afjawaab ku hadalaayana si lan qorow iyo lan akhriyo baradala ardada yoybayo kasamanyana doonistiyo barashada qoraalka afmayga cabdifataax waa arday ku mid eh ardada haadaraasi xiisadan jumaa welba kubahaasa jaamacadda camil university ee magaalada baydhabo cabdifataax soma weyba uusan galay waa war unaka gaar ena jaamacad ahaan maadaama weli jaamacadaha qaar aan ka dhiirina biyo u ka xiisadan weyba aan hanjeediyey goobooyin kuwal barasho ee jaamacadaha iyo iskuullada ku midayin in la ku hela xiisad aan gaare bardowka qoraalka afmayga mar haddii la heli buuggii afka
bismillahi raxmaan raxiim magacay baleere cabdifataax maamud maxamed way ku mid ah arday dhigdaas jaamacadda camil international university horta afka maayga way bua af ku mid ah soomaaligu soomaaliga way baleetaa lama lehjid maay iyo mahadiri waa sidan hoshala mariyaysiba maay alaa mariyaysay maya dembey unuunka kaamilaan horta way bua diirada saaran afka maayga jaamaddana way bua jaamado deegaanka kubedelanta jaamado way bada kabiyey soomaali stadium dalero mahadira la kabiyaa wadadkan wayba deegaankan dhaladan wayba maayo lama maayo waba iyo maatira ninkan idan shal dumanta jamada isla markiiba may hooga saartay sidii oo neewa dadka maadaama iyo mayland la ku jiraan dhulka michael kadalo ku jeedaan si oo maagan barada lahayn horeyntii oonay manage fartan u sugo maagan intan kooyan meel nin ka jaray buwaagdi hore maagan nin ka jari hatana hoob ahaan kooyan isla markiiba wayba si abdeeda meel nin bedelay fartan maagan oo neewa daraaday ee anfail la ka sameeyay jalnink bedeli waa jaamaddana wayba isbedel weyn ka sameeyay markan afka maagana ee una kan iga muhiimsan sababtee lan welba wayba af iga soo hormaraysayaan anigoonay horta deegaanadan takfiir geli wayba aran oonos gaar ahaan si farxad ninka lew sababtee hooba lan er leera waa luqada maaga afka maaga iskuulaadka may ku dhigow leer hoos u dhaca kuwe hata laakiin iskuulaadka dhan wala ka dhigow leer midabkooda dadka wana deegaanka may kasaayanayo afka maaga silan ka hadaloo kasayaan laakiin ma kasayaan silan qoro ma kasayaan laakiin hoob iskuulaadka la qoray jaamado la qoray leer taas may jaanis ta qofka oonay on dhalada intuusa waana ka hadalo kori kooba ka hadalo kori ma dhaladaana ba ka hadalahayna laakiin qorokii nooma oganayna anigoon baran taas jaanis inta institution iska lehadaa university iska lehadaa iyo school iska lehadaan oo william bilawna mise dadkan fahansiyayna luuqada afka maaga silan qoro fahansiyayn waba ka dhiirigelin lahay oo kala tali lahay aniyoona kowa iyo horumarka lagu afjo qofka maaygiyo ku ibgaadan oo ne ardayda sifay lan baran si lan qoran lahay hitaa intii maatiri diirada saar lahayn iyo qofka maayga diirada saaran meentaa ku baxay jiil oo ne afjo kasow ka hadalo kono waana qor kora arayaalka oo ne arayaalka oo ne araybixinta oo ne afkaasna iyo kasayanka fayla yaantaa ku baxay dhawaan yahayti markii buugga afmaayga si rasmi lan ka dhawaaqi saciid maxamed nuur baydhabo markaana hiiraan guryihii ku yaalay magaalada beledweyne oo ku burburay fatahaadaha iyadoona shacabka ay ka dalbadeen maamulka gobolka hiiraan inay dib ugu dhisaan bilihii lasoo dhaafay magaalada beledweyne iyo deegaano hoostaga waxaa fatahaad ka sameeyey webiga shabeelle waxaana taasi keentay in guryihii ku yaalay degmadaasi ay burburaan dadkiina ay ka barakacaan kuwaas oo hadda ku sugan duleedka magaalada beledweyne qaarkoodna ay bilaabaan inay markaas dib ugu soo laabtaan gudaha magaalada haddaba qaar ka mid a dadkaasi ayaa waxa ay ka dalbadeen maamulka hirshabeelle inay guryahooda dib ugu dhisaan si markaasi ay ugu soo laabtaan wariyaha soome ee gobolka hiiraan shuhri baryare ayaa magaalada beledweyne warbixintan kasoo dirtay burbur xoogan ayaa gaaray guryaha iyo wadooyinka ku yaala xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaana sababtay fatahaadda webiga shabeelle oo ahayd tii ugu xooganeyd ee ka dhacda magaaladan guryaha ayaa ah kuwa ugu daran ee fatahaaddu saameysay waxaana xaafadaha qaar lagu arkayaa boosas bannaan oo guryihii ku dhisnaa uu daadku qaaday taas oo muujinaysa awoodda biyaha ay lahaayeen dadka qaar ayaana haysan meel ay hadda dib ugu soo laabtaan jiirow afrax jimcaale oo ka mid a odayaasha xaafadda dhagax jibis ee magaalada beledweyne ayaa sheegay in burburka guryaha uu yahay mid aysan horay u arag iyadoo inta badan guryaha ay ka dumeen dayrarka kore iyo suuliyaasha jirow ayaa sidoo kale sheegay in fatahaadan ay tahay midii ugu darneed ee uu arko maadaama uu yahay nin oday ah oo ka mid a dadka ugu da-da weyn xaafadda dhagax jibis ee magaalada beledweyne isaga oo tilmaamay inaysan jirin rajo badan oo ay ka qabaan in ay si fudud dib ugu soo laabtaan xaafadahooda burburka soo gaaray awgii magaciga juur afrax jamcaal la yidhaha burburka guryaha waa u jeeday wax la sheegayaan maha waxaan horta waa la geli jeereen aniga ilaa iyo toddoba goor amana la galeen kuwaana kalguli maara guri dhaqan male musquul male waa meeshaa joogi jirtay jooga ku noqo joog moogiye meel rajaal hore loo soo noqdaa ma jirto aagan joogno ama beledweyne ha ahaato ama aaggan haddaan deganaa dhagaajibisiila halkiisa xaawataa ka dhiiraha ahaato wax dhibaato aan gurigaagaa ka tegin musqulihii hadda waxaa u daran musqulihii iyo daashashkii iyo inkiisa guri guri dumayna waa jiraa laakiin sidii badan musqulihii iyo waxa dumay iyo jikooyinkii iyo wax aasaa baaba'ay abadid waa geli jira haa saan maanta ogaleen uma gelin haddaba biyaan biyo ka horreeyey biyo badan waan lahayn aniga musuul igama dun daasha igama dun hadda musushii iyo gurigii basaa taagan inta kale waa lahaa bannaan bannaan haddaba waxaa jira dadka qaar oo sheegay in biyaha keligood aysan sababin in guryaha ay dumaan waxaana ka mid ah cabdulla cali faarax oo ka mid a dadka degan xaafadda ku tiimbo ee magaalada beledweyne waxa uu sheegay guryaha qaar inay dumaan inay sabab u yihiin doomaha la adeegsado xilliyada fatahaaduhu ay jiraan cabdulle ayaa tilmaamay meel kastoo ay doonta marto in ay dumaan guryaha ka agdhow sababtana ay tahay hirka xoogan ee doonta dhowr jeer ayuu sheegay inay cabasho u gudbiyeen maamulka gobolka iyo kan degmada cabashadaas oo aysan jirin cid uga soo jawaabtay sida uu sheegay waxa uu sidoo kale digniin u diray maamulka iyo hay-adaha keena doomaha waxaana uu sheegay in haddii doon dambo la keeno ay iska dhicin doonaan wixii ka dhashana ay mas-uuliyadooda qaadi doonaan maamulkii iyo hay-adihii keenay dhibaatada gaartay gaar ahaan xaafadda dhagaxjiibis ilaa ku timbo iyo hadda meeshaan goobta aan taaganna lagama sheekayn karo khasaaraha gaaray waxaan u sababa kuwa doomanka wada u sababa guryaha si caadiya u guuriyey ayaga dhan si meeshu ugu dhegan yahaan meel cadaa loogu tegey dhuurta aniga xaafaddeeda aad khasaare u gaar ma la soo koobi karo aniga hadda gurigii dhaawaca waa keliga guryaha ku dheganoo dhan waa wada baxeen intaasna waxaa u sababa doomankaa u sababa khasaaraha aad u gaarsiiyey weliba waxaan codsi ka nahay mar walba waa nagu soo celceliyaan nimanka doomanka sanadkii horena waa nagu soo celiyeen guryihii derbiya waa naga jabsheen waxaan weliba aan u sheegayna oo tillaabo ugu sheegaynaa haddayn hay-adahaas ama kuwa maamulka sheeganayo doomanka fatahaado dambayna nagu soo celin waxay kala kulma ayagaa ka mas-uul hadda ka hor waa dhacday waa u sheegnay maamulkii hore oo guddoomiyaha gobolka oo ahaa cabdullaahi yusufurow guryuhu naga jijabshay si awoodo maarata lagu muquuniyey guryuhu jijabshay iyo alaabi iyo derbiyadii iyo wuxuu khasaare uu geystay waa argay waa loo bandhigay waxaan waa naga qaba diiday awoodoo noo sheegtay waxaa haddana soo labeeya tii kalea soo labaysay tii saddexaada haddana khasaare kale ah waxaan leenaha marka fatahaadaha dambe oo diib ilaahay keeno waa alxamdulilah hay-adaha waxaan ugu deginaa inay naga dhaafaan doomanka haddayna naga dhaafin doomanka ay guryaha ku jiibinayaan caqabadii kala kulma ayagaa mas-uulka ah wadooyinka magaalada beledweyne ayaa waxaa burbur xoogan gaarsiisay fatahaadda waxaana xilligan adag in dadka qaar ay dib ugu soo laabtaan guryahooda burburka jira awgiye gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cabdulaahi maalin sufurow ayaa ka hadlay xaaladda adag ee ka jirta magaalada si gaar ah wadooyinka oo maritaankooda ay dhibaato xoogan ka taagan tahay wadada laamiga ah ee marta bartamaha magaalada ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee uu laamigu ka burburay inkasta oo hadda ay dib u dayactir ku bilaabeen guddiga gaadiidleyda oo kaashanaya kambaniyaasha magaalada ee ka shaqeeya arrimaha dhismaha wadooyinka laamiga ah gudoomiye yuusuf row ayaana u mahad celiyey cid kasta oo si mutadawacnimo ah uga qayb qaadatay dhismaha wadada laamiga ah oo qayb ka mid ah la dayactirayo guddigii gaadiidleyda iyo ganacsatadii reer hiiraan ama reer beledweyne oo isku dhan iyo kambaniyadii soo cajiibay in dhibaatada halkan ka jirta ay nagala qayb qaataan sida kambaniga tawakal iyo kambaniga istaahil oo walaalayaalow aad u jeedaan shaqada meeshaan xala ka qabsantay iyo shaqada maanta xagga laga qabtay labadaa kambani iyo labada guddi iyo ganacsatada isku duuban ayaan leeyahay waad mahadsan tihiin ilaahay baa mahadda iskale wixii ka soo haray idinkaa iska aamudan waxaan rabaa marka inaan dadka reer hiiraan u yidhaahdo ilaa toddobaatan mitir oo buundadii buunda koowaad ahayd meeshii biyuhu dhibaatada ugu badan ay u geysteen ayaa shub laysku xiray maantana in la dhammaystiro
inta badan wadooyinka magaalada ayaan wax dayactira helin xaafadaha qaar ayayna adag tahay in dib loo soo dego dhibaatada dhanka wadooyinka darteed
mahadsaned shukri intaas ayaan maantana dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka oo ah sidee la isaga kaashan karaa dib u dhiska guryihii ku burburay fatahaadaha iyo daadaadka roobka nala wadaag dhegaysta aragtidaada adiga oo la soo xiriiraya taleefoonnada idaacadan mahadsanidin